الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda siliibyada maraykanka oo hogaamiye cusub u soo magacaabay taliska afrikom ee qaaradda afrika maxayse tahay niyadxumada uu taliyahan ka muujinayo dagaalka ka dhankaha mujaahidiinta xarakada al-shabaab warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebku waxaa ka mid ah maxay tahay diyaaradda kenyaanka ah ee iyadoo ku soo jeeda soomaaliya burburtay maxaanse ka ognahay khasaaraha ka dhasha shilkaasi dad soomaaliyeed oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dabka kacay koonfur afrika iyo dowladda kaafiradda kenya oo si xoog leh magaalada mandheera oo ka soo saartay ciidamadii maamulka ashaadala darirka jubbaland ee ka firxday dagaaladii dhowaan ka dhaca degmada bered xaawo waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa shir wada tashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo beesha geeladle oo ka mid a beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo idlaaday degmada tiyeglow iyo beeshaas oo dooratay malaaq cusub oo ku hogaamiya shareecada islaamka qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa madaxweynaha dowladda siilibiyada ee maraykanka ayaa hogaamiye cusub u soo magacaabay taliska afrikom ee qaaradda afrika maxayse tahay niyadxumida uu taliyahan uu ka muujinayo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta xarakada al-shabaab warbixin ku aadan waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow jenaraal dagfin inderson oo horey u ahaa taliyaha ciidamada cirka ee dowladda silibiyadda ee maraykanka ayaa dhowaan loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika sargaalkan ayaa markii ugu horreysay warbaahinta caalamka soo bandhigtay in caqabad iyo imtixaan culus uu kala kulmay weerarkii geesiyada towxiidka ee bariga afrika ay ku qaadeen saldhiggii maraykanka ee maanta bey ee dalka kenya bishii shanaad ee kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriga amaba janaayo sannadii laba kun iyo labaatanka weerarkan oo ahaa mid barakaysan oo dhagta dhiigga loogu daray askar fara badan oo maraykan iyo kenyaati isugu jiray ayaa lagu soo warramayaa in xilligaasi uu xilka hayay hogaamiyahan cusub ee loosoo magacaabay africom islamarkaana uu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ee loo yaqaano afrika sida ay maalmo ka hor shaacisay warbaahintada africa ribort waxaa caqabad ku noqday weerarkii janaayo ee sannadii labada kun iyo labaatanka markii dagaalyahanno al-shabaab ah oo aad u hubaysan islamarkaana si wanaagsan loo soo agaasimay ay weerar xoogani ku qaadeen saldhiggii maraykanka ee maandabey ee dalka kenya ayaa lagu yidhi warbixinta ay qortay the africa ribort warbixinta oo sii socota ayaa sheegtay in baaritaan ay wasaaradda gaashaandhigga maraykanku ku samaysay weerarkan ay ku qirtay fashilka iyo fadeexadda dul hogatay taliska maraykanka ee maandabey ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen maadaama ayay tiri wasaaraddu uu taliskani ahaa xilligaasi mid ka baxay saldhig tababar una gudbay xarun qaabilsan ka hortagga dagaalada iyo saldhig ciidamada cirka caradii uu xilligaasi hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ka qaaday howlgalkii mujaahidiintu ku burburiyeen saldhigga maandabey kuna gubeen diyaarado fara badan iyo saanad militari oo fara badan ayay madaxyaweynta kufaarta ku kalliftay inay ceebeen iyo cambaareen kala dul dhacaan saraakiishii iyo ciidamadii ku sugnaa taliskaasi kuwaasoo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa habaacsan oo ay khibradoodu aad u hoosaysay sidoo kale wasaaradda difaaca maraykanku waxay ka shaqarisay in heerka xakamaynta xeeladaha kormeerka qiimeynta khataraha iyo sidoo kale heerarka howlgalka ay askarta maraykanku ku wajahayeen weerarkaasi ay ahaayeen kuwa aada u liitay iyadoo wasaaraddu ay muujisay in ciidamada maraykanka ee xeradaasi ku sugnaa aanay ahayn rag u babacdhigi karay geesiyaashii soo weeraray wakhtigaasi dhinaca kale shabakadada africa ribot waxaa kaloo ay shaacisay in genaraal enderson uu sidoo kale hogaaminayey howlgalkii militari oo laba kun iyo labaatankii ciidamada maraykanka lagaga raray dalka soomaaliya kaasoo in ka badan saddex iyo toban kun oo askari oo amerikaan ah loogu daabulay soomaaliya iyadoo loo weeciyey dalal kale oo ka tirsan bariga afrika dhammaadka muduxileedkii gaal donald trump guusha uu maraykanku ka gaaray tababarka maleeshiyaadka danab aad bay u yar tahay ayuu gaal enderson kaga jawaabay su-aal ku saabsaneed aragtidiisa joogitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya taasoo uu weydiiyey senator jack reid oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka warbixintu waxay xustay in jarista trump ee dhaqaalihii maraykanka uu siin jiray afrika ay walaac ka abuurtay qaaradda wuxuuna sheegay inuu raadin doono habab kale oo dalalkaasi loola macaamili karo iyadoona cunuqabateyntaani ay ku soo aadayso ayay tiri warbixintu xilli mujaahidiintu ay kusii fidayaan dalalka saaxilka iyo soomaaliya mid ka mid ah walaaca ugu weyn ee aan qabno waa inaan helno khayraad iyo xiriiro ku filan si aan u fahanno sida ay khatarahan u soo socdaan ayuu yidhi taliyahan cusub ee loosoo xil saaray ciidamada maraykanka ee africom warbixintada africa ribord waxaa kaloo ay ka dhawaajisay in gaashaandhigga maraykanka uu doonayo inuu sii xoojiyo iskaashiga uu la leeyahay maamulka isku magacaabay somalilan wuxuuna yidhi genaraal enderson isagoo arrinta maamulkaasi ka hadlayay waxaan u malaynayaa inay dannoo tahay inaan helno heer iskaashi oo gobolkaasi ah sidoo kale madaxweynaha maraykanka donald trump oo markii ugu horreysay wax laga weydiiyey arrinta aqoonsiga maamulka dabadhilifka ee isugu yiray somalilan iyo sidoo kale qorshaha la doonayo in lagu barakiciyo muslimiinta reer khaza iyadoo la doonayo in loo raro deegaanada waqooyiga ee soomaaliya ayuu yidhi
aad baad u mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan runtii waan eegaynaa taas hadda waana arrin kale oo adag laakiin hadda waan ka shaqaynaynaa arrinka somalilan
waa markii ugu horreysay ee gaalkaani uu arrinta maamulkaasi si cad uga hadlo waxaana hadalka uu donald trump ka sheegay xilli shir jaraa'id uu xali ku qabtay aqalka looga arrimiyo maraykanka halkaas oo waxaa lagu sheegay heshiis nabadeed lagu kala saxiixayey labada dowladood ee azerbaijaan iyo armeniya oo muddo dheer dagaalamayey dhinaca kale genaraal enderson intii uu ku guda jiray kulanka ansixinta magacaabistiisa ee aqalka sare waxaa kale oo uu soo hadal qaaday kooxda ridada soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada wuxuuna yidhi haddii ay tahay dowladda federaalka amaba maamul goboleedyada waa arrin aan qiimeyn lahaa haddii lii ansixiyo warbixintada africa ribord waxay hoosta ka xariiqday in xilli uu maraykanku la daaladhacayo dagaalka uu kula jira mujaahidiinta uu ka dhigay mudnaanta koowaad ee africom ayaa gaalkaani wuxuu bidhaamiyey inuu arrinkaasi u arko khatar militari oo sii kordhaysa taas oo kaga soo wajahan dhinaca dowladda shiinaha waxaan ka walaacsanahay in isballaarinta joogitaanka amniga ee shiinaha ee afrika ay xadidi karto xorriyadda marinka iyo ganacsiga adduunka ee maraya qadadka istaraatiijigaah ee badda cas ayuu gaalkaani kaga jawaabay su-aal qusaysay danaha maraykanka iyo shiinaha ee qaaradda afrika isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka africom ayaa ku soo aadaya xilli dowladda saliibiyadda ee maraykanka ay si weyn ugu fashilantay dagaalkii saliibiga ahaa ee ay muddada dheer ka waday dalka soomaaliya islamarkaana ay fashilmeen murtadiintii ay muddada badan soo tabantaabinaysay iyo calooshood u shaqaystayaasha gaalada afrikaanta ee ka socda ururgaaleedka midooda afrika halka mujaahidiintan wallaha ku galladay guulo waaweyn oon la soo koobi karin kuwaas oo xilligan taqadum ballaaran ka samaynaya furimaha dagaalka kuna siisiqaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markan iyo maxay tahay diyaaradda kenyaanka ah iyadoo kusoo jeeda soomaaliya burburtay maxaanse ka ognahay khasaaraha ka dhashay shilkaasi qodobkaas iyo sidoo kale dad soomaaliyeed oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dabka kaca koonfur afrika waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena adaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna caawa waxaan ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid a la taliyayaashii hore ee trump oo yidhi aqoonsiga somalilan miiska ayuu saaran yahay doctor weliid faris oo ah siyaasi iyo xeeldheere amerikan ah balse dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka lubnaan horeyna usoo noqday la taliyaha arrimaha dibadda ee donald trump sanadkii labada kun lix iyo tobankii ayaa sheegay in somalilan ay noqon doonto dowladda ugu yar ee haatan ka dhalan doonta afrika somalilan waxay noqon doontaa dowladda ugu da-da yar ee madax bannaani qaadata qaaradda afrika koonfurta suudaan kadib ayuu yidhi weliid faris isaga oo tallaabadaasi ku sifeeyey hadiyad loo fidiyey dunida xorta ah sida uu hadalka u dhigay sidoo kale faris oo faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay reer galbeedku ku xiiseynayaan aqoonsiga somalilan ayaa waxa uu yidhi waa qaran afrikaan ah oo ka soo horjeeda jihaadiyiinta xulafo la-ah maraykanka iyo reer galbeedka oo mamnuucay walaaltinimada islaamka waxaanu ka hortagaa jihaadiyiinta soomaaliya ayuu sii raaciyey doctor weliid ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in somalilan ay marti gelin doonto ciidamada badda ee maraykanka iyo nato kuwaas oo xanibi doona ayuu yidhi maraakiibta dagaalka ee khumeyniyiinta oo uu la jeedo iiraan iyo ururada ay taageerto ma sugi karo booqashada kusoo dhowaada somalilan qarniga kow iyo labaatanaad ayuu qoraalkiisa ku soo xayndaabay weliid faris oo si qoto dheer uga hadlay arrinta ictiraafka somalilan oo saacadihii lasoo dhaafay ay sidoo kale warbaahinta caalamku si weyn u hadalhaysay haddii aan halkaasi uga gudubno warbixinta mareegta een soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dad soomaaliyeed oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in dab xoog leh la qabadsiiyey dukaan ganacsi oo ay leeyihiin dhallinyaro soomaaliyeed kaasi oo ku yeelay xaafadda menimberg oo ka tirsan magaalada cape town ee waddanka south africa ilawareedyo ku sugan dalkaasi ayaa sheegay in dabka uu geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira naf iyo maal ilo kale ayaa soo sheegay in dabka lala xiriirinayo laba qof oo lagu tuhmayo in ay dabkaasi si bareer ah u kiciyeen qof goobjooge ah ayaa sheegay in xilliga uu dabku kacayey ay labada qof ee soomaalida ah jiifeen dukaanka gubanaya mid ka mid ah dhallinyaradana uu soo kacay lana kulmay dabka la qabadsiiyey dukaankaasi ninka kale ee jiifay ayuu isku dayay in uu kiciyo sida uu soo sheegay qofka goobjoogaha balse labadooduba dabka ayaa saameeyey oo way dhaceen maxamed baraale ayaa la xaqiijiyey in uu dabka ku dhintay halka kan labaad oo aan heybtiisa la aqoonsan uu si daran u gubtay dhaawiciisana la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada ku yaal magaalada cape town sida ay soo sheegeen dadka soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan sawiro lagu faafiyey baraha ay bulshada ku wada xidhiirto ayaa muujinayay dukaanka oo gebi ahaanba basbeelay dabka ayaa ku fiday dhismayaal kale inkastoo uu baabi'iyey dukaanka uu lahaa ninka dhintay waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kenya oo mandheero ka saartay ciidanka axmed madoobe maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay jubbaland ee dhowaan u cararay dhanka magaalada mandheera kadib markii laga saaray magaalada beled xaabo ee gobolka gado ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay laga soo saaray magaalada mandheera ee dhulka n f d ee kenya gumaysato dowladda kenya ayaa ciidankan ku eedeysay in ay qalalaaso ka wadeen magaalada islamarkaana ay ka cabsi qabeen in lagu soo weeraro mandheera wararku waxay sheegayaan in askartii maamulka la baxday jubbaland ee laga soo saaray mandheera haatan ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo buule amiin oo hoos tagta beled xaawo aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed maxay tahay hadalaynta maanta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir ee hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd in uu cirka isku sii shareeray aqoonsiga ay dowladda saliibiyadda maraykanka la doonayso maamulka shaadala dirirka ah ee somalilan waxaan la soconnaa in madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo si cad u bayaamiyey in aqoonsiga maamulkaasi uu miiska saaran yahay dhanka kale sidaan warbixintii soomaali meemo kusoo qaadanay mid ka mid ah lataliyaashii hore ee donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay isagana shaaciyey in somalilan ay noqon doonto dal madax bannaan waa sida uu hadalka u dhigay warbaahinta reer galbeedka ayaa si aadah maanta u hadalaysay qodobkan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo walaada islaamiga ee bakool shirweyne wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ee bakool iyo beesha geladle oo ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo idlaada degmada tieglow shirweynahan waxaa barbar socday dowladdiini ah oo muddo saddex maalin u socotay nabadoonnada waxgaradka culimada iyo ganacsatada beesha geladle intii uu shirka socday waxa ay beesha dooratay malaaqa ku hogaamiya kudhaqanka shareecada islaamka waxaana malaaqa guud ee beesha geladle ee wilaayada islaamiga ee bakool ay u doorteen malaaq sheekh ibraahim xasan kabyare haddaba kulanka kadib waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa madasha ayaana laga aqriyey alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi wasalam ujeeddo shirweyne wadatashi a u dhexeeyey beesha geeradle iyo walaayada islaamiga bakool kadib shir ay yeesheen samadoonada iyo culamaa udiinka iyo waxgaradka beesha geeradle ee bari iyo galbeed ee degmada tiyeglow kaasoo loogu arrinsanayey midnimada beesha dhexdeeda ah ayna barbar socotay dowro sharci ah oo muddo saddex maalmood socotay waxaa shirkaas ka soo baxay qodobadan soo socda kow beeshu waxay isku raacday in ay ku dadaalaan midnimada dhexdooda ah ayna la shaqeeyaan suldaanka cusub qodobka koowaad saasuu ahaa beesha waxay isku raacday oo mar labaad haddana isku raacday inay malaaq u doorato sheekh ibraahim xasan isaaq kabyare beeshu waxay isku raacday inay jihaadka ka socda bariga afrika ay ka qayb qaadato naf maal iyo ra'yi kaasoo horeyba ay uga qayb qaadatay beesha beesha waxay isku raacday inay deris wanaag kula dhaqanto beelaha deriska ee walaalaha muslimiinta ah beesha waxay bogaadinaysaa ooy taageeraysaa loolanka lagula jiro baadilka ee ka socda wilaayada ama gobolka hiiraan iyo labada shabeelle beesha waxay u ducaynaysaa mujaahidiinta furimaha hore ku jira beesha waxay beri ka tahay gaalo iyo gaalo raac beesha waxay baaq u diraysaa murtadiinta ka dhex dhashay ee safka gaalada ku jira inay tooba keenaan toban beeshu waxay ka xun tahay kana tiiraanoonaysaa xasuuqa ka socda marinka khaza oo ay waddo yahuudda sahiyuneedda ah una ducaynaysaa walaalaheeda falastiin inuu ilaahay guul siiyo beeshu waxay cambaaraynaysaa heshiisyada dowladda ridada ah ee ay shisheeyaha ku siisay kheyraadka dalkeenna sida badda iyo wixii la mid ah ugu dambeyn waxay beeshu isku raacday in la dardargeliyo dacwada ka socota wilaayada lana gaarsiiyo beesha dhexdeeda iyo inta deriska la ah saxiixiyaasha beesha malaaq ibraahim xasan isaaq malaaqa geelidle samadoon bootaan cali duudey samadoon isaaq aadan gawaan samadoon ibraahim ibraahim duub goobjoogayaal ma wada dhammayn karno goobjoogayaal waxaa ka ahaa xasan sheekh aadan xasan guduudow oo waxgaradka geelidle ka mid ah waxaa kaloo ku jiray isaaq maxamed muumin oo waxgaradka geelidle ah wbilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi
wbarakaatu waa hagaag markanna waxaa idinku wareejinayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo ka qayb galay shirweynihii ku soo idlaaday degmada tiyeglow oo tebintan inooga soo diyaariyey
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu waxaan joognaa hoolka xafladaha iyo shirarka ah ee aale yaasir ee degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa halkan ka soconaya kulamo iyo shirweyne ballaaran oo u dhexeeya beesha ansaarta ah ee geladle ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool shirkan waxa uu yahay shirweyne muddo saddex maalin halkan ka socday oo dowro sharci ahna ay barbar socotay waxaa loogu hadlayay arrimo badan oo jihaadka quseeyo iyo kaalinka beesha ee jihaadka in ay beesha sii dardargelisay iyo qodobo kale oo muhiim ah waxaan isku dayi doonnaa inaan si toosa u soo gudbinno shirweynahan soo gabagaboobay ee muddada saddexda maalin ah ka socday degmada tieglow cabdiqani ayaa igu heliya socdaalkayga iyo booqashada aan ku tagna hoolka alayaasir ee degmada tieglow oo shirkan uu ka soconay cabdiqani kusoo dhowow maxaa halkan ka soconaya shirkan iyo hadafkiisa iyo ujeedkiisana muxuu kula muuqdaa aad baad u mahadsan tahay bismillaahi raxmaan iraxiim walaalka abu xasan sidaad horey u sheegtay halkan aan ku sugannahay waa hoolka xafladaha ee alayaasir ee degmada tiyoglow maalmihii aynu soo dhaafnay halkan waxaa ka socday kulan ballaaran ee u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo beesha geeladle halkan waxaa ku sugnaa waxgaradka beelweynta geeladle iyo sidoo kale culimaaudiinka maalmihii lasoo dhaafay halkan dowla diini ah oo muddo dhowr maalmood ah socotay ayaa lagu qabtay odayaashu waxay halkan ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah oo ku saabsan shareecada islaamka sida ay horay u faahfaahiyeen mudiirka dowladda iyo sidoo kale dadkii halkan ka hadlay walaalka abu xasaan sidaynu ognahay beesha geeladle ee degta wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah beeshu waxay caan ku tahay garab istaagga jihaadka iyadoona sidoo kale horay munaasabado waaweyn ay ku soo gudbisay xoolo nool oo geelah iyo sidoo kale naf intaba sidoo kale haddii aan usoo laabto kulankan maalmahan halkan ka socday arrimo badan oo lagu horumarinayo jihaadka ka aloolsan bariga afrika ayaa lagu gorfaynayey waxaana ka soo baxay qodobo muhiim ah sidoo kale walaalka abu xasaan halkan beesha geeladle intuu socday kulanka waxa ay ku doorteen nabadoon ku hogaamin doonaa ee ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii ay iska wareejiyeen ama xilkii uu iska wareejiyey malaaqii horey u hogaaminayay ee beelweynta geeladle marka ee walaalka abu xasaan halkan waxgarad iyo culimaauddiin ayaa ku sugan iyo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee bakool aad buu mahadsan yahay cabdiqani waa kuu soo laaban doonaa hadday suura gasho cabdiqani insha allahu tacaala waxaan weli ku dhex jirnaa barnaamijkii tabinta ahaa ee ku aadanaa munaasabadda halkan ka soconaysa ee ku aadan shirweynaha u dhexeeya beesha galadle oo aan kala harin wilaaya islaamiga ee bakool culummadii nuqubadii nabadoonnadii waxgaradkii looma kala harin waxaan insha allahu tacaala goordhow mikrofoon kala dhex mari doonaa qaar ka mida nabadoonnada iyo waxgaradka ee beesha galadle ee wilaayada islaamiga ee bakool si aan wax uga weydiino kulankan iyo waxa uu beesha ooga dhigan yahay waxaa ila joogo aadan maxamed cali oo sandheere loo yaqaan oo ka mid ah waxgaradka beesha geladle waxaa sidoo kale ila joogo ibraahim aadan isaaq oo isagana waxgaradka ka mid ah waxaa ila joogo malaaq sheekh ibraahim xasan kabyare oo ah malaaqa cusub ee hadda ay doorata beesha geladle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa sidoo kale ila joogo xasan sheekh aadan oo isagana ka mid ah waxgaradka beesha geladle waxaa sidoo kale la jooga nabadoon isaaq deero oo isagana ka mid ah nabadoonnada beesha garadle mikrofoonka ayaan la dhex mari doonaa waxaan kusoo dhaweynaya ugu horeyn aadan maxamed cali sandheere oo ka mid ah waxgaradka beesha geladle kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus waxaa jiray bayaan dhowr iyo toban qodob ka koobnaa oo laga akhriyey kulanka gabagabadiisa bayaankaas wixii ku qornaa adinka haddii aad tihiin waxgaradkii beesha sideed ugu soo baaraan degteen sideen u aragtaan
go-aankaas warqado ka qornaaye maymalaya initum ikoo qodobhaaye go-aamadaas unu ha ku tallani beele reer geelada iyo ha ku tallani unu ha qorni war unu ha qorniyahay ooya warkaas unu ha qorn hiblowa dheere go-aankaas ha qaadaden insha allah
aadan maxamed cali oo ka mid ah waxgaradka beesha geeladle ee wilaayada islaamiga ee bakool ibraahim aadan isaaq oo isagana waxgaradka ka mid ah ayaa markaana mikrofoonka siinaya kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus maxaad ku biirin kartaa fikirkaada ku aadan kulankan waxa uu ku saabsanaa iyo waxa uu idinkaga dhigan yahay haddii aad tihiin beesha geeladle akhyaarey meelamay baa ku socotay muddo saddex beri ah dowro ciidan qiimo badan diini ah kitaabooyin kala duwan laka akhri iyo maxaadarooyin badan ciidan qiimo badan una la dhiin waybaa jare ujeeddada walaayada islaamka gobolka bokool beelweynta reer geeridle hiblowey wardheere shirka ka kulmanaayeen ujeeddada lakulahay may nin horreeyey malaag hore la eraaw sheekh xuseen sheeg ciidan nin hogaamiyay diintan hogaamiyay eed walbadan lan diiniya ahay lan qiimo lehay lan sharaf lehay inii isku wareeji hilkii u soco ajiis laangi umudiis si sharaf lehen dhahdha taas baa dishee ma hnin ziyaaday ini unu qobsano malaag oo mii hogaamiyaw diinta islaamka iyo jihaadka jihaadka sida oo islaamka eedi eedan qiimayaw ini jihaadka nafci maal lalabaal surumu magi unu geeridla fiirini laakiin una kulubani ini isu diintani hogaamiyaw yanin nagadi ilaahay yani helkakii ka awowi muqweelu lankaasoo la raw magaajiyey sheekh ibraahim xasan sheekh kobyar malaaga guud baalla reergeelidla oo bokool yaa insha allah intu ku dooranni meel kasta oo islaamka rooganuma in sheegaane inay lankeer badan ku aaminsanna lankeer badan ay nii hogaamiyi doono diinte nii hogaamiyi doono yani dadnimadiis iyo qiimadiis iyo sharaftiis ilaahayna mayn ku tuugane kii ka eebow ini ilaahay inku weeln kii ka naarseeda in ilaahay inku weeln asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aad buu umahadsan yahay ibraahim aadan isaaq oo ka mid a waxgaradka beesha garadle ayuu kaasi ahaa waayahay markan waxay la jooga nabadoon cali isaaq cumar oo ka mid a nabadoonnada beesha garadle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool nabadoon kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus kadib maxaad ku biirin laheyd hadalladii odayaasha iyo waxgaradka beesha ay jeediyeen ee ku aadanaa kulankan halkan kusoo gabagabow iyada aan ka faraxsagna barnaamijka intu ku diye nabadoonka ka dooradaani saddex beri yawban in socday kitaab naqiibka dooradaani saddex beri yawban in akhriyaaye dowlad diini ah lama kitaabaan in akhri lamadaas kitaab oo axkaamu jihaad ah iyo laysla qariibo iyo iyo muxaadarooyin qiimo badan le baar socotay iyadaan ku faa'idaysanay webalana malaaq inta ka doorane insheeqada waa kii dadka iyo dalka walan cafa ilaa intii ku yaalo jihaadkana ni horka haw horbaa jihaadkan qayb qaadane haddana webalana intii marnamaad kusii qayb qaadano insirnaado doonno iyada handho waayaanan beeligidaal noo jirtoona insha allah waa raalina kalata nabadoon isaaq beero ayaa markaan siinaa nabadoon kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus shirkan halkan kusoo gabagaboobay iyo wixii uu daarnaa ciidan ka faraxsan boolkiiba sagaalun ka faraxsan shirkaan meelun ku dhii sadde maalmood yaa muddo maynin socotay dooro oo lama kitaab lanin ka akriyaay kitaabada kule isalin sheegayu axkaamu jihaad iyo laysal qariibu yan nin akri eeda boos badan nin kutaab badan eeda han dhowaayn eeda anka buraaragni eeda anka hanuun yallana ilaahay intii nin akhriyadi barakadii habadii hormaadan allah barakaay may kale ninkigay shirkaas mayba ka saabsanaayay ini malaag laka doorrabo malaagaasna unu doorrani walaayadaana unan lakoyni yaanani kala raalidi jazaakum allahu jazaa walaniyan ilaahay ha barakaay intii ku ogayni antaas eh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad buu umahadsan yahay nabadoon isaaq beerow ayuu ahaa oo ka mid ah nabadoonnada beesha geladle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool xasan sheekh aadan oo ka mid ah waxgaradka beesha ayaa marka ila joogo maxaad ku dari lahayd fikirkaaga shirkan halkan kusoo gabagaboobay wixii uu idinkaga dhignaa
muddo sadde maalmood iyo sadde hamin ah yaan tamaynin ku sooday dowro sharci ah kutubo sida horbalayn sheegay lama kutubo antala ka akhri iyo muxaadarooyin badan antala nin ka akhri may kale barbar socday wada tashi oo beelo dhatiya ah go-aankii oo wadatashiga oo beelo dhatiyaana maha ku bahay in ilaka doorhudu malaag sheekh ibraahim in ilaka doorhudu yami ilaha kubati iyo olan khilaafsan anjaran waafagalakii ee sheekh ibraahimkii la doorhuday wilaayadiina noo ogolaatay marka intaasaa kolley ya ku jarta may codsadaan walaayada lankii unan sheegnay oo sheekh ibraahim ayooba gorodaayna hordhaamba langhadee shaqada ku usub mae hordhaambaha shaqeeyaay langhadee walma goroda wala hadlaayla liimaa may ku codsadaan walaayada in la shaqayto lankansa oo ilaan tol badan hogaamiyahay marar badan aha ka nagade marka ni oo garab shay la surmo walaayadii dhinigii walaayadii garab ku helo dhinigii kii kanuuna garaba ku helaa sida aan ognahay ama hadda aan u fadhino ee maalmihii lasoo dhaafay halkan kulan ballaaran ayaa ka socday ee kulankanna ee arrimo muhiim ah ayaa looga hadlay ee sidoo kale ee halkan ee ee waxaa lagu doortay ee suldaan beesha ku hogaamin doona ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee maadaama lagu doortay ee maraaqa cusub ee beesha geeridle ee wilaayada boqol ee sidee u aragtaa ee kusoo dhowow wali baan aragaya hoob ilaahay arru beelle aan i dooratay oo beelle reer geeridle ilaahay subxaana wa tacaala mayba ku baryay inay sida sawaabka ee wanaagga ilaahay i waafajiyo insha allahu tacaala qorshaga aan hadda in degsayno mayba waa inay beelle aan jihaadka ka hogaamiyo mustadacafiintiya mayba waa aan naharayso dadka mayba waa taagta daranoo beelle dhatiya ka noolaan inay aan garab istaago jihaadka garab istaago beelle mayba waa aha walbadan oo mayba waa geeka haddii yaab mayb waan baahantaa jaraan oo ilaahay subxaana wa tacaala hoob erhoon aan ini barnaamijka shay shaqada ku bilaawo waana qobod fadaawaya jaraan insha allahu tacaala beele may faday ini oo jihaadka hordhaanba ka jartay hadda lay walgeeg hadda jihaadka galaasi la erhaw ma eh laakiin ini sii la bijibaano fadaan insha allahu tacaala
haddii aynu kasoo gudubno ee doorashada halkan ka dhacday ee sidoo kale qodobo muhiim ah ayaa halkan ee looga hadlay ee shirkan dhexmaray wilaayada islaamiga ah ee bokool iyo indheergaradka beesha geeladle ee maxaad ku xusi kartaa ee qodobada halkan ee looga hadlay ee isku waafaqeen wilaayada bokool iyo waxgaradka beesha beele reer geeridle iyo wilaayada islaamiga ee bokool mayba iska afkoordeena beele inay jihaadka garab istaagdu ilaahay subxaana wa tacaala kitaab iyo difaacdu horeyna indifaacaasi haddana lama naawo doonto insha allahu tacaala waa tahay doorashadaada waxa ay ku soo aaday xilla ee bariga afrika ee ay ka socdaan loolan u dhexeeya xaqa iyo baadilka sida aynu ognahayna beesha ee geeladle horay mujaahidiinta si weyn ayay u garab istaagtay maxaa idinla gudboon tallaabooyinka aad qaadi doontaan tafaasiil inaga sii insha allahu tacaala may fadaane beeleni nafay maalba jihaadka ka taageerto waana mayb waaha gebagabadii oo gaaladan soo duuliyaasha ahoo soomaaliya ku duuleen soomaaliya ku bahufadeenno soomaaliya dhan horoogu faday ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkii liiska maamul fada inii nagatuya ilaahay ku rajeeya insha allahu tacaala cabdiqani aad baad mahadsan tahay sidoo kale wuu mahadsan yahay maraaqa cusub ee beesha garadle ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq sheekh ibraahim xasan kabyare abwaan xasan duubyare ayaa markan ila jooga oo si weyn loo yaqaano wilaayada islaamiga ee bakool abwaani kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus waan ku dhowaayay idaacatul andalus kulanka iyo ahmiyadiis oo beele reergeelida beelweynta reergeelida meelo badan a degaasa gaar ahaan gobolkan boqool beele reergeelida oo degan wilaayada boqool iyo iyo tashi oo afar maalmood socodiyaa ku dhex socdi tashigaas maybaa ka saabsanaya beelle inii hoggaan cusub ka qabsato waa nambar kow nambar lama sidii jihaadka bariga afrika kuu socdu liin dardar geliifadi iyada oo beelle markii horeba beel ansaar ee ahaydii haddana fariska usoo socdo walaaliin jeeladayaw inii socodka socodka darwa intaas baa ku mid ahay waxyaabaha liin kulum abwaan mar haddii la dhaho dabcan dadka waxay sugayaan in xoogaa yar qac looga siiyo maxaad noo haysaa tol i lafgareen tuugaadii koonfur galbeed tiraagso iyo alatoogana sii tigleyling lahayay todobaad dhimata iyo todobaad laha kutabi iyo tumungaa dhaawaca ee towfiiq leyling sheegay tabinti tooska ee leytooshow inka qaadaay tabar yareeyeena turunturi iyo toogdawaa dhiminyiin isla tooganoymaatolow eyling shartalmay tuugaadii macawisley oo tinjeel amhaaraanta tiriling lideeraan teegsi basta taal adataawiyaasi teedaan iyo tobaaloo gura eel tuurinayti telefishinka ku fiiriya ini tagaadijinga taawiyaaye tacbaanga ahaayeenne tii harardheere telefishinka muku aragne ariinyo ahlu tawada ee todobjarlaka tacaliimay tumunjarka tukudow galay tababar ii taatakada iidan toos lahaansii toogisho markii ku deeri waayeenoo tooriida liinlabahi yaa oo tuugtamaayaanoo tumunka irka inteegeenoo tuuta ayay geliyeen tuuta ayay geliyeen tuuta ayay geliyeen li tabaryartaas ma dhaafaso isla tirta nooymatalo weyliin shaltabne allahu akbar abwaan duub yar ayuu ahaa oo ka mid ah abwaanada wilaayada islaamiga ee bakool sidoo kalena ka mid ah waxgaradka beesha geeladle ee wilaayada islaamiga bakool abwaan aad baa umahadsan tahay dhammaantiin odayaashii nabadoonadii waxgarad aad baa umahadsantihin qaybihii dambe ee barnaamijkii tubinta ah ee ka soconaya howlka shirarka iyo xafladaha ee aalayaasir ee degmada tieglow ayaa markan iska soo gaarnay waxaa marka ila jooga waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan alwaali kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus kadib shirweynahan halkan kusoo gabagaboobay iyo ahdaafta iyo ujeedka laga lahaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن أوهي جزاك الله خير الجزاء شروين هان ودحيي ولا إسلامي بقول يوبال وين أنصار تأه أجيل الله سوق بقبوي هداف ترى الله وحيهات إن لستوجيهيو ومحن كرة لدردارمو وعمل كي جهادي أها يو قالمه إيميل إسلام كي أدنايان إن لو توجيهيو حق مارت إسبدلو هقان كوضك إمادينا waa uu jiray hogaan cusubna maarata way ku doorteen meesha wilaayadan way aqbashay ahdaafta laisugu yeeray marka waxay ahayd wacyigelintaas iyo guud ahaan gubaabidaas iyo xagga maarata isbedelka hogaankii iyo barnaamijka isaga ahaa in laga hadlo jazaaka allahu khayran marka bayaan waa kasoo baxay waad maqlaysay baaraka allahu fiikum ahdaafka saas u ah beesha waxaa lagu yaqaan inay tahay beel ansaara oo xili adag runtii jihaadkan barbar istaagtay marka maxaa ku soo beegay xilligan in shirkan loo qabto oo lagu booriyo جزاك الله خير الجزاء هذا ولي جهادكي سديس واحد إلى قيام الساعة جهادك وأوتاقين هاي باشن إلهي بركة يا سات شيكتي أم بأني وأن هرأ وشيغي وبال مارت إلهي سبحانه وتعالى بركي أو قالين وين أو مارت لم لم إلاوان أي سو استاكتي المجاهدين تبريك أفريقيا حلقي مارت حسن شيخ محمود وحملة سو قاضي شركي وهري بريك أفريقيا loo qabtay maartay golaha nuqabada bank sharaa islaamka oo wilaayaadka iyo culamaa udiinkii باقي مارت أمير كهرجا شباب المجاهدين أو كسب بحي وقبيل كوهري أو جيبي أو نف أو مال بمارت كوكر بستاجي أو بقولنا فوقيله أي باللاوين أو أي ديبان أو محن كورا إلى بقول الدور قف أو مجاهدين أو باش قدلتنا أي صوب بندقان أو مارت الصبح رنتي مارت وتاسمي وحين وقت مركا sunno fiican oo ay jidooyeen ay ahayd saas darteed marka maadaama baashu ay tahay baashaas ahmiiddaasna ay leeyihiin jihaadkiina weli uu meeshiis yahay haddeer uu kow yahay ayaa waxay ahayd marka insha allahu taala asbaabta keentay shirkan in maarata la dhiirigeliyo oo walaalaha maarata lagu dhiirigeliyo loona mahad celiyo kaalintoodana la dareensiiyo oo insha allahu tabaaraka wa tacaala ay noqoto markaa towjiihaad iyo isdhiirigelin iyo isburaarujin iyo insha allahu tacaala nidaamkaas ay ahayd jazaaka allahu khayra
alwaali sidaa sheegtay waxaa barbar socday magacaabista malaaq cusub oo beesha ay yeelanaysa malaaqa marka iyo waxa xilligan naftarkiisa in la doorta kusoo beegay maxay tahay lahada malaaqa kolley un beesha horey malaaqa u lahayd in la yidhaahdo sheekh xuseen sheekh aadan oo runtii aad u khayr badnaa ilaahay ha barakeeyo marka kolley insha allahu tacaala kadibna maaratay tolkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummaddii oo dhanba walaalkii marka maaratay cabasho u geystay oo iyagana ay dhaheen ay ka aqbaleen iyo hadde insha allahu tacaala intii aan soo hogaamiyay ilaahay idinku afco diyaarna waan ahay wixii tolka taladiis iyo dacwadii iyo khayrkeeda ninka nin shiikh ahoo ilaahay barkeeyo waay marka maadaama annagii istiqaalo noo keenay aan ka diidnay hooga aan dhahnay kadibna haddana beesha u tagay oo istiqaaladii ay ka aqbashay hoogaa marka maxaan ku radaa annagana waxaan dhahnay beeshan maadaama beel ansaar ay tahay in maarata iyadoo aan maarata aan ku raacno wixii marka iyaga oo shareecadaba khilaafsanayn oo iyagu ay la imaadeen jazaaka allahu khayran marka naqiibka hadda la doortayna naqiib hadda cusub ma aha dadaa qof annaga naqaano iyagoon ay yaqaaniin oo maarata sulaxa iyo masaalixda iyo qabaa'ilka asoon hata malaaq ahayn oo odayga naa'ib u ah oo kusim u ahaan jiray baa maaragtay shirarka iyo meelaha maaragtay musaalaxada ka jirto qabaa'ilka oo markii isku qataarmaan dadka loo diri jiray uu ka mid yahay oo waxaa ka xusi karaa hadda hadame iyo jaroon oo kale asoon hadda markaas waxba ahayn dadka loo diri uu ku jiray oo maaragtay oo kusimka markaas ahaa waxaa kaloo ka mid ahay eelqoda iyo qolada eelqoda laisku dhaho oo geelale iyo jilible arrintooda maaragtay aad u xumaatay oo meelo xunxun ay gaartay markii maaragtay xal loo waayay dadka ilaahi subxaana wa tacaala sababtiis halka uu keenay oo iyuu ahaa maadaama baashiin ay ogolaatay ninkan uu saas ahaa shiikhii horena woogaa maarata asigaba uu cudur daartay waxaan isdhahnay de kole insha allahu tacaala in haddana maarata hawshii dardargelin iyo barnaamijkaas la rabo beeshii in la tawjiihiyo insha allahu tacaala maadaama isku raaceen aysan isku khilaafin insha allahu tacaala ninkan horey uu shaqeyn jiray oo nin la yaqaanay ahaa masaalix badan buu ku jiray sida hadda maarata gaaljaal iyo maarta reer geelel shaqaaqadii dhex martay oo kale dadka maarta kaalin weyn ka geystay xalinteeda ayuu ka mid ahaa runtii insha allahu tacaala meelo badan uu noo soo istaagay isaga naftarkiisa shiikha naftarkiisa nin xun ma ahayn laakiin hoogaha calafkii iyo barnaamijkii waa soo dhammaaday jazaakum allahu khayran marka sababta saasay ahayd maanaa in hadda ninka isaga alla magacaabo maadaama shiikhin uu hawshii ka fariistay beeshiin maarata ay aqbashay in maarata uu fariisto oo ayna sugootiyeen ay isu duceeyeen marka de in ninka isaga marka maarata hawshiisa la ansixiyo beeshan maarata waa soo ogolaatay annagana waa ku racni intaas ugu muhiimsanaa jazaaka allahu khayr sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayuu ahaa oo runtii aan ka wareysanayna shirweynahan halkan kusoo gabagaboobay ee u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee bakool iyo odayaasha waxgaradka nuqabada iyo nabadoonada beesha garadleh ee wilaayadda islaamiga ee bakool guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii tabinta ah waxaa igala qayb galay cabdiqani anigana waa ila socodsiinayey tabin midaan la mid a intaan kulmi doona hadduu allaydna waxaa idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xisle aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu